magacayga waxaa la yidhahdaa maxamuud axmed xilsi waxaan ahay sihayaha safaaradda daarusalaam tanzania isla markaana waxaan ahay lataliyaha koowaad ee safaaradda waxaana soo gaaray wardigii uu hogaaminayay wasiirka gaashaandhigga cabdiqaadir maxamed nuur oo casuumad isaga iyo wafdiga hogaaminaya casuumad ka heleen dhigiisa wasaaradda gaashaandhigga dalkan waana soo gaareen maantana shirkii maantuu bilaabmayaa haddeeraa la gelayaa goobjoog ayaanaanu ka nahay waa kaa waa garta marka shirka muxuu ku saabsan yahay
shirka wallaahi dee kolley danaha labada dal ayuu ku saabsan yahay oo looga hadlayaa iskaashi iyo arrimaha ciidankaba amniga iyo wixii kale
waa garta marka shirka ma soomaaliya iyo tanzania keliya mise dalal kale oo africa oo shirka imaanayaa jira
nin qodobkaas aniga ma hubeynayso dad kale joogaan laakiin waxaan filayaa kulle casimadda ay heleen iyaga waa loo yeeray laakiin waa laga yaabaa inay ku jiraan dalal kale